galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
dhegaystayaal waa galab sabti ah toddoba iyo labaatanka bisha julaay sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o a somaali dotcom iyo f m-yada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacaddana waxaa galabta wadajirida kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigu waa ibraahim xasan daandure
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah malaayiin muslimiin ah oo ku qulqulaya dalka sacuudiga si ay u soo gutaan waajibaadka xajka guud ahaan xoojada soomaalida oo wafdiye waxay ahayd koob iyo toban kun iyo shan boqol oo xaaji koob iyo toban kun iyo shantii boqol oo xaajiga way heleen fiisooyinkoodii way qaateen marka laga reebo dad aan dad aada u yara kooban oo sistamka ay ku dhaga laakiin la saxayo la hagaajinhayo laakiin fiisooyinkii soomaaliya ugu talagala way qaadatay waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka hores ku soo dhowaada warkii dunida maleeshiyada al-shabaab ayaa waddada waxa ay u gashay kolonyo baabuur oo ay la socdeen ciidamada amisom qaybta burundi meel u dhow degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dadka deegaanka ayaa sheegay in ay ka maqlayeen laba qarax iyo weerar toosa deegaanka ilbaq oo dhowr iyo toban kilomitir u jira balcad weerarkaasi ayaa la sheegayaa in uu geystay khasaaro dhimasho oo ciidanka amisom soo gaartay ciidamada amisom ayaa saldhig waxa ay ku leeyihiin meel afar kilomitir u jirta halka weerarku ka dhacay ciidamo isugu jira kuwa dowladda federaalka ah iyo amisom ayaa dhowr saldhig waxa ay ka samaysteen inta u dhexaysa balcad iyo jowhar
maxkamadda sare ee maraykanka ayaa u xukuntay madaxweyne donald trump lacag balaayin dollar ah oo uu ku hirgeliyo ballanqaadkiisii ugu cuslaa xilliga ololaha kaasoo ahaa inuu derbi ka dhisi doono xadka u dhexeeya maraykanka iyo mexico iyadoo tallaabadan ay ogolaadeen amaba u codeeyeen shan xubnood halka afar kalena ay ka soo horjeesteen xukunkan oo dhacay jimcihii shalay ayaa socodsiinaya laba dhibic shan bilyan oo dollar oo ah lacagta waaxda difaaca oo hore ay u xayirtay maxkamad hoose iyadoo sidoo kalena go-aankan uu meeshooda uu ku hayn doono raacfaan maxkamadda yaalay madaxweyne trump ayaa qoraal uu boggiisa twitterka soo dhigay ku yidhi waxay guul weyn u tahay ammaanka xuduudda iyo weliba ku dhaqanka sharciga
booliiska ka hortaga rabshadaha ayaa maanta u adeegsaday gaaska indhaha ka ilmaysiiya dibadbaxayaal socod ku marayay yuan long ee hong kong kuna dhow xadka shiinaha iyagoo isoobixoodaasna ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan weerarka lagu tuunsan yahay kooxda burcadda ee turiyad inay ugu geysatay dibadbaxayaasha taageera dimuqraadiyadda goob tareennada laga raaco muuqaallo laga sii daayay telefishinada ayaa muujinaya booliiska oo gaaska indhaha ka ilmaysiiya u isticmaalaya dadkaasi u soo baxay wen long kadib markii uu dhacay ismariwaa xoog leh oo booliiska iyo dibadbaxayaasha u dhexeeyey dibadbaxayaasha ayaa waxay wacad ku mareen inay isugu soo baxayaan waddooyinka wen long inkastoo ay jiraan hanjabaadyo gacanka hadal ee koox burcada iyo mamnuucidda booliiska ee isoobaxaasi iyadoo booliiskana uu uga digay dibadbaxayaasha in isoobaxoodaasi uu yahay mid sharciga jebinaya dibadbaxayaasha ayaa waxyaabaha ay dalbanayaan waxaa ka mid ah in la joojiyo sharciga dadka lagu eedeeyo in dembiye ay galeen lagu gacan gelinayo dalka shiinaha dalka baxrayn ayaa maanta dil ku fuliyey laba nin oo ku eedaysan falal argagixiso dilkan ayaa la fuliyey xilli ay ka soo horjeesteen kooxaha ka shaqeeya xuquuqda aadamaha dunidu wakaaladda wararka ee f b ayaa soo warisay in labada nin in lagu dilay toogasho sabtidan maanta kooxda xuquuqda aadamaha ayaa sheegtay in labada nin la kala odhan jiray axmed almalaali iyo cali al arab waxaana kooxahaasi xuquuqda aadamooyintaasi ku dareen in labada nin ay ahaayeen muwaadiniin reer baxrayna kuwaasoo sannadkii hore lagu helay dembiye argagixiso nin saddexaad ayaa isna sidoo kale toogasho lagu dilay isla maanta inkastoo eeddaysu aanay la xidhiidhin tan loo haystay labada nina kale ee la dilay
muslimiin ka kala yimid dunida ee sanadkan gudanaya waajibaadka xajka ayaa kusii qulqulaya magaalada barakaysan ee maka dhinaca kalena sanadkan gudashada xajka ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo dhinacyo siyaasadda oo isdiidan ay ka jiraan gobolka xuseen barre aadan ayaa warbixintan arrintaas ku eegay xajka sanadkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo bariga dhexe ay ka jiraan xiisado u dhexeeya iiraan iyo wadamada reer galbeedka iyo sidoo kale wadamada khaliijka qaarkood inkastaoo ay boqortooyada sacuudigu sheegtay in loo baahan yahay in aan la siyaasadayn howlaha xajka sida uu tilmaamayo maxamed cali biixi oo isagu ah suxufi soomaaliyeed oo ku sugan dalka boqortooyada sacuudiga markaad eegto sanadkan dee waxaa la odhan karaa xajku wuxuu kusoo hagaagay malaha iyada oo arrimaha gobolku ay cirka isku sii shareerayaan oo arrimahan ka taagan gacanka iyo kanaalkan la yidhaahdo hormus iyo xiisadahan gobolka ka taagan ee hareeyey ay cirka isku sii shareerayaan marka la eego arrintaana uu kusoo hagaagaya wuxuu kaloo xajku kusoo hagaagaya iyada oo wadanka furfur badan oo wadanka moodooyin siyaasadiisii xagga arrimaha bulshada la furfurayo oo waxyaabaha dadka maaweelada iyo waxyaabaha loo badinayo arrintaasi way jirtaa waxaa kaloo jirta beri dhaweyd majalladan la yidhaahdo foreign bolos oo maqaal dheer ku qortay arrimaha xajka ayaa waxay soo xigatay culumo wadamada islaamka kamid ah oo ku baaqayba inaan xajka la tegin waxayna sabab iyagoo uga dhigayeen arrimaha gobolka ka taagan oo ay lahaayeen arrintaasoo markii dambeba qabsatay baraha bulshooyinka culamadaasina waxay marka ay ku doodayeen in dhaqaalaha kasoo baxa xajka laga yaabo dad kaloo islaama in dib lagu gaarsiiyo oo ay uga jeedeen wadanka yeman taasina waa arrin la xidhiidha dhinaca siyaasadda marka markaa soo koobeen sacuudigu waxay xajka ka helaan manfac dhaqaale oo aada u weyn oo ilaa iyo dee laba iyo toban bilyan oo dollar ayaaba lagu qiyaasaa inuu sacuudigu ka helo sanadkii oo u dhiganta boqol kiiba labaatan dakliga gudaha kasoo gala marka laga reebo saliida marka sanad sanadkiina waxaa lagu qiyaasa dad laba ilaa dhibic saddex milyan milyan oo rijaal muslimiin ayaa sanad kasta yimaada marka xajka dadkii qaarkiina way yimaadeen kuwo kalena soo jidka kusoo jiraan marka waxaan rajaynaynaa in dadka islaamka xajkaasi si wanaagsan u gutaan ilaahayna u dhib yareeyo dadkana wixii dhibaataa uu ka hayo soomaaliya ayaa waxaa sanadkan loo qoondeeyey inay xajka soo gutaan in ka badan koob iyo toban kun oo qof sida uu faahfaahinayo madaxa xafiiska xajka ee xujaajta soomaaliyeed maxamed cabdiraxmaan nadiif guud ahaan xoojada soomaalida oo hufiyey waxay ahayd koob iyo toban kun iyo shan boqol oo xaaji koob iyo tobanka kun iyo shantii boqol oo xaajiba way heleen fiisooyinkoodii way qaateen marka laga reebo dad aan dad aada u yaro kooban oo systemka ay ku dhagay laakiin la saxayo oo la hagaajinhayo laakiin fiisooyinkii soomaaliya ugu talagala way qaadatay weliba way nagu yaraatay oo taqriiban xujey aan isleenahay ilaa labo ilaa iyo saddex kun bay u dhexeeyaan ayaa iyagoo fiisaha u baahan bay fiisaha ay ay ka dhamaatay marka soomaaliya kootadii ama qeybtii ale si wanaagsan bay u qaadatay si wanaagsan bayna usoo buuxatay waxaan rajeynaa mustaqbalka in soomaalida shan iyo toban kun la gaarsiiyo sanad soo socota codkii aan ogeysan ay ku jirto waayo baahida iyo dadka waxaan helayna iyo dadkeena dadkeena aqoonan xujaajta ka tegaysa soomaaliya ayaa sanadkan loogu talagalay howl fududayn u sahlaysa in ay si dhib yar xajka u gutaan sida uu faahfaahinayo mar kale madaxa xafiiska xajka ee xujaajta soomaaliyeed maxamed cabdiraxmaan nadiif mubaadala soo dhaafay waxaan wasaaradda awqaafka arrimaha diinta iyo guddigeena waxaan ku howlanaa sidii loo diyaargareyn lahaa xujada soomaalida oo loogu fududeyn lahaa inay xaajka u gutaan sida ku haboon waxaa lagu guulaystay dhammaan waxyaabihii xaajiga u baahnaa in si hordhaca loosoo diyaargareeyo hadday noqoto fiisaha oo ahaa lafdhabada inta badan fiisihii xujada soomaalida way heleen iyo sidii wadamada kaleba ku heleen si fudud oo wadanka gudihiisa lagu dhaabacay magaalo kastoo soomaaliyeed oo qof xaajiga joogay ayuu ka qaatay fiisooyinkii ha noqoto caasimada iyo gobolada intaba sida oo kaleeto dhinacan diyaaradaha marka la fiiriyo si wanaagsan bay diyaaradahu ay ku imaadeen waxaa soo qaadaya diyaarado diyaaradda daalo iyo diyaaradda jabuuti iyo sobi ireland saddexa diyaaradda ugu xogbadnaa boqol kiiba siddeetan xujada soomaalida waxay kasoo degeen magaalada madiina almunawara ay kasoo degeen inta kalena waxay kasoo degeen garoonka caalamiga ee jidda dhammaan waxaa diyaargarooba meelihii ay degi lahaayeen meelihii noloshooda gawaariyada qaadi lahayd wacyigelintii dhinaca caafimaadka intaba diyaargaroob fiican baa noo sameeyey xoojiyo fara badan baana soo gaadhay hadda waxaanu joognaa magaalada madiina aan joognaa shalayna waxaan maanta kusoo dhawaana xujiyo soomaalida ka timid magaalada muqdisho shalayna sidoo kaleeto xujiyo ka timid magaalada hargeysa iyo magaalada boosaaso ayaan kusoo dhawayn magaalada jeda marka diyaargarooba run ahaantii si wanaagsan buu u socdaa ilaa hadda waxaan la kulanay oo dhibaatooyin ama ay jirto oo ama daamid ama shilal naga soo gaaray ma jirto xujyada soomaalida marka laga reebo xujay kooban oo xaaji baasaboorkiisii ka fakad ama waayay ama iyo waxyaaba yar aan kaasoo kaleeto ama hada waxaa sidoo jir ushaqeynaya wasaaradda waraabka arrimaha diinta iyo qasiidada soomaalida sidoo jira marka diyaargarow fiican baa laga shaqeeyay munaasabadda xajka ee sanadkan ayaa ku soo beegmaysa xilliga kulaylaha iyada oo dowladda sacuudiguna ay sheegtay in shaqaale caafimaad oo tiro badan iyo kumanaan teendhooyin ah oo qabow ay ugu tala gashay xujaajta si loola tacaalo dhibaatada ka iman karta kulaylka xaddhaafka ah
waa hagaag dhegaystayaal warbixintaasina waxaa inoo diyaariyey xuseen baraadan dhinaca kalena wariyaha v o da faadimo yaasin jaamac ayaa ka mida dadka sanadkana soo gudanaya waajibaadka xajka waxaanay maxamed colaad xasan oo washington ku suganna ay uga warantay jawiga xajka iyo weliba dadka maka ku sugan ee haatan xajku uu bilaabmayo
walaal aada baa umahadsan tahay jawiga guud ee dadka muslimiinta ee xajiyaya aada buu u wanaagsan yahay rajayda weli waxaa la sheegayaa inay soo qulqulayaan oo dunida daafaheeda ka imaanayaan annaga waxaan soo degnay shan iyo labaatanka bishaan nimi waxaa xusid mudan ujeeda xiliyadii hore meelo ayay transit kusoo mari jireen waxaan toos baa usoo baxnay jiddan kusoo degnay bas baa nala kusoo qaaday markaan hoteelka wax yar joognana horey baa nala ka geeyey waanu cimraysanay alxamdulilah tirada guud ee dadka waktiga aanu cimraysanayno ku sugnaa waxay ahaayeen dad aada u tiro badan waxaa laleeyahay faribo kama qodno oo dawlado badan baa dhiman ujeedii soomaaliyeed maantada qaar ayaa puntland ka yimi qaar ayaa meelo kale ka yimi weli way soo qulqulayaan dad aada u fara badan ayaa xajiyaya madax leh ganacsato leh culimo leh nooc kasta bulshada qeybaheeda kala gedisan waxaad moodaa isbedel dadku sida ay sheegeen dadka hore u xajiyi jiray sanadba sanadkii ka dambeeya in isbedel uu ku imaanayo qaabkay dadka maaragtay meelaha ay degayaan muxuu ahaa meelaha maaragtay xajka la maro intaa dawladda sacuudiga waxay ku samaysaa horumar bay ku samaysaa sanadka hore kujeedi xajka timi waxay sheegayaan in wax badan laga bedelay meelaha lagu dawaafo oo kale colaado waxaan isbedel ku iman dhinaca qiimaha oo kale wasaaradda awqaaf soomaaliya waxay sheegtay in wax laga bedeli doono laakiin wax farqiga udhexeeyaa ma jiraan waa intii uun waxase aada loo bogaadinayaa weliba hadda xujeedi aan kamid ahaa magaalada boosaaso ayaanu toos uga soo duulay laba saac iyo bar ayaan usoo soconay boosaaso iyo jidda hal saac iyo bar ka bacdi waxaanu ku sugnay magaalada maka safarada xujayda sidii hore way ka wanaagsan yihiin wa waa gartay bal haddaad ka waranto adeegyada loo fidinayo xujaayada soomaalida sanadihii ugu dambeeyey xajka aad bay uga qaylinayeen oo dhibaatay ka sheeganayeen sharikadaha dalkii ka soo qaada ee lacagta ka qaata marka ay sacuudiga geeyaan inaana helin adeegyo wanaagsan oo ay ka duwan yihiin soomaalida qurbaha ka soo xajisa sida loola sida loola macaamilaya markaad eegto bal wax isbedel ilaa iyo hadda wararkeena dambe ayaan ku sheegi doonaa waan u kuurgeli doonaa xaaladda nolosha xujayda keliya aniga meelo badan ma aanan booqan laakiin boqol iyo lix iyo labaatan qof oo aan kamid ahay adeegyada loo fidinaayo waxaa kamid ahaa guriga digidii guryaha hoteelka ay degayaan in xujayda loo sheego acmaasha oo culima aad hogaaminaysa iyagaa muxuu ahaaye marinaya meelaha xajka waxaa kaloo loo qabaa gaadiid in lagu qaado oo maaragtay haddii ayraboor tahay iyo hadday tahay meelaha la geynayo intaas un baa loo qabaa xaajigii xanuunsada in dhakhtar la geeyo oo laakiin xujayda kale deegaankooda baha kale dadaal baan ka ogaan doonaa insha allah waana booqan doonaa madaba xujaydii safar kusoo jiraanoo maaragtay qaybtood ay weli kusoo qulqulayaan xajka
waagaag dhegaystayaal taasi waxay ahayd waryaha v o a faadumo yaasiin jaamac oo ku sugan magaalada maka islamarkaana ka mida dadka waajibaadka xajka sanadkan gudanaya waxaana khadka telefoonka ugu warramaysay maxamed colaad xasan oo washington ku sugan haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan zahra ciila nuur iyo barnaamijka faaqdaada
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkaee laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaanu dib ugu milicsanaa qaar ka mida wararkii iyo warbixinihii laanta af soomaaliga ee v o a ka baxay toddobaadkii imika dhammaaday wararkii ugu waaweynaana waxaa ka mida qarax ismiidaamina oo galabnimadii arbacadii ka dhacay xarunta gobolka banaadir ee magaalada muqdisho qaraxaasi oo inta la xaqiijiyey ay ku dhinteen siddeed qof oo ay ka mid yihiin guddoomiyeyaasha saddexda degmo ee waaberi cabdicasiis iyo shangaani iyo weliba saddex agaasimo waaxeed oo ka tirsanaa gobolka banaadir waxaana dadka dhaawacu ka soo gaadhay qaraxaasi ka mida guddoomiyihii gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo markii uu dhaawacmin la geeyey cusbitaalka digfeer haatana loo yaqaano erdogan ee magaalada muqdisho balse maalintii khamiistii loo qaaday dalka qatar si halkaasi loogu soo daweeyo markii qaraxaasi dhacay kadib waxaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho si toosa iigu warantay wariyaha v o eda zaynab abuukar maxamed aad baad u mahadsan tahay zahra qarax xoogan oo galabta ka dhacay gudaha xarunta maamulka gobolka banaadir gaar ahaan hoolka shirarka xilli shir uu u socday guddoomiyaha gobolka banaadir ku-xigeenadiisa iyo qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka banaadir wararka qaar waxay sheegayaan in qaraxa uu ahaa ismiidaamin halka warar kalena ay tilmaamayaan inuu ahaa mid lagu sii xiray hoolka ama goobta shirka uu ka socday iyadoo uu jiro khasaare isugu jiro dhimashay dhaawac oo ka dhashay qaraxa qaraxana waa uu xoogganaa guud ahaan magaalada ayaa laga maqlay ilo kala duwan ayaa xaqiijinaya in guddoomiyaal dhowr ah ay dhinteen kuwo kalena ay dhaawacmeen dadka dhintay sidoo kale waxaa la sheegay inay ku jiraan saraakiil qaar badan oo ka shaqaynayay xafiiska gobolka banaadir shaqaalaha ka tirsanaa iyo weliba qaybo amniga ka tirsan inay goobta ku dhinteen baa dad kala duwan oo gudaha xarunta ku sugnaa qaarkoodna ka badbaaday qaraxa oo aan la hadlay ay sheegeen sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo aan la hadlay waxay sheegeen in guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duka magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow uu soo gaaray dhaawac islamarkaana la dhigay bitaalka digser ee magaalada muqdisho waxay isugu jireen kuwo culus iyo kuwo fudud intaba iyadoo sidoo kalena xaalad jahwareer goobta uu ka dhashay maadaama goobta shir uu ka socday waan gartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay zaynab abuukar maxamed oo si toosa khadka telefoonka igagu waramaysay qaraxaasi ka dhacay magaalada muqdisho oo sidaynu sheegnay sideed qof dad ka badani ay ku dhinteen in ka badan toban qof oo kalena ay ku dhaawacmeen waxaa ka mid ahaa dadkii dhaawacyada fududi ka soo gaadheen afhayeenka gobolka banaadir saalax xasan cumar oo xilliga qaraxu dhacay ku sugnaa hoolka shirarka ee la bartilmaameedsaday waxaanu khadka telefoonka ugu warramay maxamed colaad xasan saalax waxaad fadhiday shirkii guddoomiyuhu qabanayey ladinku qarxiyey dhaawac fududna wuu kaa soo gaaray sidaan xogta ku hayo bal waxa dhacay xusuustaada ma qof baa soo galay oo isqarxiyey mise wax meesha lagu sii xiray oo ka qarxay bay ahayd
runtii marka ay wax dhacaan waa qasab in la fugeetiyo qaabkay wax u dhaceen iyo sida ay wax u jiraan intaba runtii annaga shalay oo dhan waxaanu ku mashquulsaneen runtii dadkii halkaa ku geeriyooday iyo dadkii ku dhaawacmay sidii loola tacaali lahaa geesta kalena wararka ugu hadalha inta badnaa toddobaadkan waxaa ka mid ahaa wargeys ka soo baxa dalka maraykanka ee the new york times ayaa daabacay maqaal xasaasiya uu ku tilmaamay in dalalka khaliijka gaar ahaan imaaraadka iyo qatar ay si weyn ugu loolamayaan siyaasadda soomaaliya qormadaasi wargeysku baahiyey ayaa lagu eedeeyey dowladda qatar inay ku lug leedahay qalalaasaha ka taagan dalka soomaaliya faahfaahinta warbixinta waxaa inoo soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac warbixinta wargeyska the new york times ayaa sheegaysa in markii qaraxa uu ka dhacay magaalada boosaaso gaar ahaan barxadda hore ee maxkamadda ay islamarkiiba sheegteen kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalama soomaaliya laakiin sida uu wargeysku tilmaamayo waxaa jira xog uu wargeysku helay oo muujinaysa in qaraxan uu qayb ka yahay loolanka u dhexeeya boqortooyooyinka hantida leh ee khaliijka ee ku loolamaya geeska afrika wargeyska ayaa sheegaya in labadii sanno ee lasoo dhaafay ay soomaaliya ahayd furin dagaal oo ay ku loolamayaan qatar iyo imaaraadka carabta iyadoo dhinac walba uu hub iyo lacag siinayo garabyada isaga daacadda u ah waxaana labada dowladood uu midba midka kale ku eedeeyaa inuu laaluusho madaxda iyo mas-uuliyiinta soomaalida si ay u helaan qandaraasyada lagu boobayo khayraadka iyo dekedaha soomaaliya wargeyska the new york times ayaa sheegay inay heleen cod laga duubay wadahadal dhinaca telefoonka ku dhex maray ganacsade caan ah oo u dhashay qatar aadna ugu dhow amiirka dalkaasi oo lagu magacaabo khaliifa almuhanadi iyo safiirka qatar u fadhiya muqdisho wada sheekaysigan ayaa ganacsadaha qatariga ah iyo safiirka qatar dhex maray siddeed iyo tobankii mey oo ah hal toddobaadun kadib markii qaraxa boosaaso la fuliyey waxaana uu ganacsaduhu si cad ugu sheegay safiirka qatar in cidda qaraxaasi fulisay ay yihiin saaxiibada qatar ganacsadaha ayaa sheegay in ujeeddada qaraxu ay tahay sidii meesha looga eryi lahaa imaaraatiyiinta islamarkaana aan loogu cusboonaysiin qandaraaska ay kula wareegeen dekedda boosaaso kadibna ay dooxa qandaraaskaasi gacanta ku dhigto wargeyska ayaa sheegay haddii xogtaasi ku jirto codka laga duubay wada sheekaysigaasi ay run noqoto in ay arrintaasi caddayn u noqonayso in loolanka imaaraadka iyo qatar uu sii hurin karo colaadaha ka jira geeska afrika waxaana arrintaasi tusaale cad u ahaa sida wargeysku sheegay soomaaliya waxaana wargeysku ka soo xigtay khubarada falanqeeya siyaasadda in labada dalba ay u arkaan waddamada noocan oo kale ah sidii dad iyaga macmiil u ah iyagoo keliya u baahan in ay dhulka soo ootaan calanna ay ka taagtaan ka hor intaanay cidda ay loolamayaan ka hor qabsan wargeyska ayaa sheegay in markii codka la duubay wax laga weydiiyey dowladda qatar iyo ganacsadaha almuhanadi ay labada dhinacba aanay dood ka keenin run ahaanshiyaha codkaasi laakiin taa beddelkeeda waxa uu ganacsaduhu sheegay inuu isagu ula hadlay amaba uu hadlay si caadi ah isagoo aan sifar rasmi ah haysan balse ahaa muwaadin rayida oo hadlay dowladda qatar ayaa jawaaba rasmiya oo ay bixisay waxa ay sheegtay in siyaasadda arrimaha dibadda ee qatar ay ahayd mid ka shaqaysa xasiloonnida iyo deganaanshiyaha islamarkaana aanay faragelin arrimaha gudaha ee dalal madax bannaan wargeyska the new york times ayaa sheegay in codka sirta ah uu duubay mid ka mid ah sirdoonka shisheeye uu yahay mid ka soo horjeeda siyaasadda arrimaha dibadda ee qatar maadaama sida uu sheegay wargeysku aanu safiirka qatar wax xumaan ah aan u arkin in loo sheegay in qarax ay fuliyeen dad xidhiila leh qatar safiirka qatar ee soomaaliya oo lagu magacaabo xasan ibn xamse haashim ayaa weydiiyey ganacsadaha in ujeeddada weeraradan ay tahay in la eriyado dhinaca kale waxaanuu ganacsaduhu ugu jawaabay saaxiibadeenna ayaa ka dambeeyey qaraxyadii u dambeeyey wargeyska the new york times ayaa sheegay in ganacsada almuhanadi uu saaxiib dhow leeyahay amiirka qatar tamiim ibn xamed laakiin wargeyska ayaa sheegay in ay la xidhiireen safiirka qatar ee soomaaliya iyaga oo waraysi kooban kula yeeshay telefoonka waxaana u sheegay in aanu aqoon ganacsadaha almuhanadi islamarkaana uu telefoonka si deg dega ugu dhigay dhinaca kale wargeyska ayaa sheegaya in waraysi kale oo ganacsadaha laftiisa lala yeeshay kaasi oo sheegay inay isku iskuul ahaayeen danjiraha oo ay ardaynnimadoodii saaxiiba ahaayeen waxaana uu ganacsaduu sheegay inuu iminka howlgab yahay oo uu keliya ganacsigiisa si gaara u wato islamarkaana aanu dowlad matelin wargeyska the new york times ayaa gebagabadii sheegay in haddii ay rumowdo hadalkaasi ganacsadaha qatariga ah ee ku aadan weerarkii boosaaso intaasi ay muujinayso in ugu yaraan ay dowladda qatar iska indha tirtay weerarkaasi inkastaoo ay haddana dowladda federaalka kala shaqayso la dagaalanka al-shabaab laakiin wargeyska ayaa ka soo xigtay sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga inaanu la yaabaynin haddii ay run noqoto in qatar ay dowladda soomaaliya iyo shabaabba taageerto si ay danaheeda ugu fushato dowladda qatar ayaa warmurtiyad rasmi ah oo ay soo saartay kaga jawaabtay warbixinta wargeyska the new york times waxayna sheegtay in ay baadhitaan ku wado hadalka ganacsadaha waxaanay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar xustay in ay ka codsatay wargeysku in uu u soo gudbiyo codka duuban ee ahyayaan laakiin dowladda qatar ayaa sheegtay in siyaasadda maamulka ee wargeyskaasi aanay taasi ogolayn waxaanay dowladda qatar sheegtay in ay arrintaasi tixgelinayso hase ahaatee ay baadhitaanka samaynayso si loo ogaado xaqiiqada warkan
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii aanu ku soo koobaynay dhacdooyinkii toddobaadku waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa sahre cidlo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkaasina waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysay sahra ciidla nuur haatanna barnaamijka hambalyeeda iyo heesaha ah waxaanad ku soo dhowaataan barnaamijkaasi waxaana si wada jira halkan inooga soo tabin doona ibraahim xasan daandure iyo cashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahimna uu dhambaalka ugu horreeya ma dhinacaaga mise waa dhinacayga aniga ayaa caasho kaa qaadanaya wuxuu dhambaalka naga soo gaaray axmed inshaar cabdulla gorod loo yaqaano iyo nuur sheekh daahir iyo maxamed cabdiweli iyo faarax maxamuud siyaad maxamed aadan faarax asad maxamuud siyaad fahmo maxamed xuseen mustafa xamdi cali iyo dhammaan qoyska reer axmed iyo asxaabta waxa ay joogaan soomaaliya etoobiya iyo maraykanka waxaana jecel yihiin inay hambalyo kal iyo laab ay gaarsiiyaan abshir axmed iyo marwadiisa wardo oo wiil uu ugu dhasha bay yidhahdeen magaalada dhobley waxaana wiilkaas loo bixiyey xudayfa abshir axmed waxaana ay leeyihiin allah ka dhigkiisoo weynaada oo qoyskiisa iyo dalkiisaba waxtar aamin ayaa leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalka ugu horeeya dhinacaygana waxa uu naga soo gaaray dhammaan baa la yidhi waa tahniyad aroos marka hore dadka dirayana waxaa ugu horeeya dhammaan reer aadan dulaal dhammaan reer cali naasirna way ku jiraan iyo asxaab kaloo fara badan baa ku jirta iyo ehel dhammaan reer cabdulaahi karbuuno dhammaan reer cadaawe iyo sidoo kale faadumo caafi sharuur iyo sidoo kale cabdirasaaq cali naasir sahre cabdi axmed asli xuseen salaad ubax xuseen salaad xaliimo cabdulaahi karbuuno iyo ilmaheeda deeqa cabdulaahi karbuuno iyo caruurteeda iyo sidoo kale maxamed cabdulaahi karbuuno iyo caruurtiisa iyo faadumo axmedee aadan dulaal iyo maryan xuseen salaad dhammaan ehelkaasi oo kala jooga baa la yidhi minneabolis nairobi jamaame iyo kismaayo waxay tahanid aroos hawada u marinayaan saafi siciid cali iyo cabdibaasid cabdicasiis aadan dulaal oo toddobaadkan arooskoodu ka dhacay magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka waxay leeyihiin intaan iyo in kale oo ka badanba waxay u rajaynayaan arooska cusub reerkii isku waara oo badkheer qabana kala hela annaguna waxaanu leenahay aamiin waa tahay heesta ugu horraysa aan dhegaystayaashan caasha u soo qabanayno waa nafsi waxaa wada jir ugu luqaynaya cabduwa xamar qoodh iyo nimcajam
maquustaan qayrkood ninka uu jecel iyakoon qadarin jirin nabadana ku quunsadaa ilin dumar muustaan qayrkood ninka uu jecel iyakoon qadarin jirin nabadana ku quunsadaa markii talo qayaarday dibu qomamean markii talo qayaarday dibu qomamean quruxay waxaad karin naftii qaaliga ahayd ee layga qarin jiray naftii qaaliga ahayd naftii qaaliga ahayd ee layga qarin jiray naftii qaaliga ahayd sawkan qiimaheedi dhacay waqtigiina kala qubay sawkan qiimaheedi dhacay waqtigiina kala qubay adigana maku qabsaday maku qabsaday maku qabsaday durbaqiiq marka baxay adigana maku qabsaday maku qabsaday maku qabsaday durbaqiiq marka baxay
halka aqoonta
ali way qalanto maqaboobina barki aqolofina masaari way kala qayaxaye qacdi aadiye iyo way kala qayaxaye qacdi aadiyeeshiyo heestaan kudhageeda waxaa nafsi intaas haddaanu ku dhaafno dhinacii dhambaalada mar kale haddaan jalleecnana dhambaalkan waxau naga soo gaaray tahniyad aroos baa cimaan looga soo dhigo marka hore dadka dirayana waxaa ku jira hooyo barey salaad qaasim iyo habaryaar aamina salaad qaasim abti maxamed salaad qaasin nuur ciidan cismaan iyo cabdulle ciidan cismaan dahabo ciidan cismaan iyo maryan ciidan cismaan iyo wardheer ciidan cismaan iyo calaso ciidan cismaan xabeeb ciidan cismaan iyo waxaa la yidhi abaayo muumina aadan abikar iyo doctor cabdulaahi cusmaan uulow waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan yaan laga tegin baa la yidhi ikraam cali xuseen waxay dhammaantood iyaga oo jooga magaalada beledweyne muqdisho iyo sidoo kale mukayle koonfur afrika iyo meelo kale waxay hambalyo iyo bogaadinba gaarsiinayaan mahad ciidan cismaan iyo maryan macalin saalax oo meherkoodu iyo arooskooda wada socdaba uu shan iyo tobankii bishan julaay ka dhacay xaafadda holwadaag ee beledweyne waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo aamiin waa tahay heesta xigta noo soo qabo waxaan soo qabanayaa heesta halku dhegeedu yahay sow adiga maaha waxaa ku naanka luuqaynaysa- agtaga naftuba ma ogola waxaa ku luuqaynaysaa fanaanada deeqa axmed gey
Thank you.
waa tahay isaw adiga maaha deeqa axmed geydh ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada dhambaalkan wuxuu nooga yimid cabdulaahi dubas sharmaarke ayuub yuusuf cabdulaahi ciid cusmaan siciid bashiir maxamed xaaji iyo shoobare nuur saalax iyo igraan yuusuf cabdulaahi idman yuusuf cabdulaahi iyo dhammaan reer qoorgaab maxamuud qoorweyne iyo waxay yidhaahdeen luul jaamac timir iyo ugu dambeysta xamdi maxamed axmed xamdi xiis dhammaan dadkaasi waxay jecel yihiin iyagoo jooga kambaala in ay taan iyada halkan ka gaarsiiyaan cabdixukun maxamuud warsame iyo ruqiyo macalin maxamed oo ku aqalgalay beled xaawo waxaana ay leeyihiin guurkiina guur khayr gurigiinana gurinaga aamin ayaan leenahay waa tahay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waa hambalyo meher wacan ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana ay ugu horeyso yurub axmed maxamed maxamed muuse maxamed ayaa ku jira iyo sidoo kale ibraahim ciise maxamed bushaaro baanday baa la yiri iyo nimcaan jaamac iyo sidoo kale sadiiqa aadan iyo cabdiraxmaan axmed nuur iyo suuri maxamed diriye dhammaan reer maxamed diriye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay ambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan lamaanaha aan kala dhicin baa la yidhi cabdirasaaq maxamed iyo marwadiisa qaaligaah nimco maxamuud oo meherkoodu ka dhacay magaalada burco gaar ahaan hotel mansoor afarlabaatankii bishan juulaay ee sanadkan ducada waa ustaadan dure baa layidhi arooskaasi ka dhacay burco waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashabshi iyo barwaaqo ee bana uda kala siiyo owlaad baariya waa tahay caasho dhambaalkana waxa uu ku bilowdo ugu horeyn waxaan salaamaynaa bahda v o a gaar ahaana caasho cudi daanduray waanu idinka guddoonay salaan kadib waxaana habay yidhaahdeen gaafa cabdishire iyo sade weerarood iyo suldaan axmed daacad iyo mahad wiil warsame iyo cabdiqaadir yoolax iyo cawil cali dheereye mursal geele garwaxo iyo waxay yidhahdeen axmed duraan warsame iyo maxamuud badel diiriye iyo maxamed bashiir sugule iyo maxamed cabdi sugule iyo cabdulaahi xirsi cali wadani iyo cabdiqaadir sheekh warsame waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay hambalyo kal iyo laaba ay gaarsiiyaan cabdulqaadir axmed diiriye iyo huuno cabdulaahi cabdi oo ku aqalgala bay yidhaahdeen degmada caabudwaaq waxaana ay leeyihiin isku waara ee banahida kala siiyo ubad qeyr qaba aamin ayaa leenahay anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkan ibraahinow waa dhambaal ka duwan sida dhambaaladii aanu akhrinaynay loo soo qorayey waxaan marka hore salaamaynaa baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka salaamaha marka xiga baa layidhi waxaa hambalyadan diraya dhammaan reer cabdi saayiq meel kasta oo ay dunida ka joogaan iyo dibaddiisaba waxaanan u diraynaa bay yidhaahdeen injineer axmed muuse cabdi iyo barwaaqo farxaan maxamuud oo meherkoodu ka dhacay magaalada berbera taariikhdu markay ahayd bishan juulaay toddobadeedii ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban waanad ku mahadsantihiin baa layidhi in aad noo gudbisaan dhambaalkan laakiin ibraahimna waxaa lasoo raaciyey tix dheer iyo gabay iyo aad uma kala aqaano laakiin waxaa la yidhi hordhaceeda maansadan hambaliyada jacaylka ah hala dhowro caashaqa haye guur loo haloosiiyey haye wad hadda hayb loogu sahan tegey habka loo agaasimay haye sida loogu howlgalay haye maankaad ka garataa haye sii wadi karne waa haybad gobonnimo hiddo lagu arooriyo dhaqan lagu hirtaa jira hanadka iyo gabadhuna duco hagarla'aaneed ha inaga guddoomaan hoy lagu baraariyo arooskiinna hooda leh hor ilaahay waa guul hadda iyo hadhowtaba hadalkuna idiin furan haasaawihiinniyo habka aad u dhaqantaan waa hawl idiin taal rabbi ha idin siiyee ubad fiican kala hela hor ilaahay aamiin aad baa loogu soo duceeyey oo aad tahay dhammaan reer cabdisaayiq waxaan filayaa hambalyadaasi ay gaarsiinayaan injineer axmed muuse cabdi iyo marwadiisa fardowse maxamuud oo ku aqalgalay magaalada berbera in ay dhegaysanayaan aadna ugu bogi doonaan suugaantan loo soo tiriyey waa tahay waxaan markana dhegaystayaasheenna u soo qabanaynaa heesta daraato waxaa uu jir ugu luqaynayaa cabdulaahi cumar xarago iyo kasaxaja nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka waa u dog dabataaye waa u dog dabataaye nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka nafta meel dudaysa damaqeeda
dambaalka dhinacayga ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray hooyo faadumo nuur iyo sidoo kale aabe cabdi yuusuf xasan cabdi iyo ustaad maxamed cabdulqaadir iyo cadnaan maxamed salaad iyo sixaam cabaas muuse iyo saadiq aadan xidig iyo ugu dambayntii bedri ibraahim cabdulaahi waxaa kaloo ku jirta waxaa kaloo ku jira saxardiid xaashi dhammaantood waxay iyagoo isku duuban hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan ustaad xuseen cabdi yuusuf iyo gaclisadiisa baa la yiri aan ka dhicin najma sheekh maxamed oo arooskoodu ka dhacay taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii bishan juulaay magaalada dhuusamareeb waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qaabana kala hela aamiin aamin ayaan leenahay waxaa noo baaqayaa cabdilatiif barrow eedan iyo maxamed sheekh shaaxi iyo mursal cali keerow iyo xasan sukurow abshir mandela waxaana ay jecel yihiin inay taaniid u diraan cabdinaasir aadan madgas iyo marwadiisa cibaado cabdulaahi xasan oo gabarey ugu dhalatay magaalada baydhabo ducaduna waa xaggin ay leeyihiin gabadhaas allah ka dhiga tii soo weynaato oo waalidkeeda iyo dalkeeda iyo dadkeedaba wax tarta heesta ugu dambaysa dhegaystayaasha ibraahim aan uga tegaynana waa heesta halkudhegeedu yahay in aan ku aaminay ogow in aan ku aaminay ogow yaa qaada waxaa ku luuqaynaysa fanaanada aamin sahra maxamed barkadle iyada ayaanu ku soo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan intaan mar kale kulmi doonno waa caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandurey oo dhammaantiinba idin leh sidaas iyo nabadgelyo
adduunyada raaxadeeda ilaahay ku abuuro adduunyada raaxadeeda ilaahay ku abuuro ilwaad quruxow ammaantaadii afkaygu awoodi maaye ilwaad quruxow ammaantaadii afkaygu awoodi maaye ubax guuyo arag saamo ubax guuyo arag saamo inaan ku aaminayogo ubax guuyo arag saamo ubax guuyo arag saamo inaan ku aaminayogo afkaaga madow arartiishii aragta ayaan leh afkaaga madow arartiishii aragta ayaan leh ilwaad quruxow isoo eeg andaawadu aynigaage ilwaad quruxow isoo eeg andaawadu aynigaage ubax guuyo arag saamo ubax guuyo arag saamo inaan ku aaminayogo ubax guuyo arag saamo ubaxguyo arag saamo inaan ku aaminayogo ayaanta adiga maqnaataan ilmeeyaa wadaayo ayaanta adiga maqnaataan ilmeeyaa wadaayo aqalka makale albaabkiisiyo ardaagiisaan istaaga aqalka magale albaabkiisiyo ardaagiisaan istaaga ubax guuyo arag saamo ubax guuyo arag saamo inaan ku aaminayogo ubax guuyo
taasna waxaan ku soo gebagabaynay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington haatana cabdixakiin maxamuud sharwac oo ila daadinaya idaacadda ayaan ka codsanayaa hadba intuu wakhtigu noo saamaxo inuu dhegeystayaasha dib u xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka rabna mahadsanid ibraahim maleeshiyada al-shabaab ayaa waddada u galay kolonyo baabuura oo ay la socdeen ciidamada amisom qaybta burundi meel u dhow degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dadka deegaanka ayaa sheegay in ay ka maqleen halkaasi laba qarax iyo weerar toos ah deegaanka ilbaq oo dhowr iyo toban kilomitir u jira balcad weerarka ayaa la sheegayaa in uu geystay khasaare dhimasho amisom soo gaadhay ciidamada amisom ayaa saldhiga ku leh meel afar kilomitir u jirta halka weerarku ka dhacay ciidamo isugu jira dowladda federaalka iyo weliba kuwa amisom ayaa dhowr saldhig ka samaystay inta u dhexaysa balcad iyo magaalada jowhar dhinaca kalena maxkamadda sare ee waddanka maraykanka ayaa u xukuntay madaxweyne donald trump lacag bilaayin doolar ah oo ku hirgeliyo ballanqaadkiisii ugu cuslaa xilligii ololaha kaasoo ahaa inuu derbi ka dhisi doono xadka u dhexeeya maraykanka iyo mexico iyadoo tallaabadanna ay u codeeyeen amaba ogolaadeen shan xubnood halka afar xubnoodna ay ka soo horjeesteen xukunkan oo dhacay jimcihii ayaa socodsiinaya laba dhibic shan bilyan oo dollar oo ah lacagta waaxda difaaca oo hore ay u xayirtay ee maxkamad hoose ee waddankan maraykanka iyadoo sidoo kalena go-aankan uu meesha uu ku hayn doono ama meeshiisii uu ku hayn doono raacfaano maxkamadda yaalay madaxweyne trump ayaa qoraal uu boggiisa twitterka soo dhigay ku yidhi waxay guul weyn u tahay ammaanka xuduudda iyo weliba ku dhaqanka sharciga dhinaca kalena dalka baxrayn ayaa maanta dil ku fuliyey laba nin oo ku eedaysan falal argagixiso dilkan ayaa la fuliyey xilli ay ka soo horjeesteen ee kooxaha ka shaqeeya xuquuqda aadamaha dunidu wakaaladda wararka ee f b ayaa soo warisay in labada nin lagu dilay toogasho amaba rasaas sabtidan maanta kooxaha xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in labada nin la kala odhan jiray axmed almalaali iyo cali al carab waxaanay kooxaasi xuquuqda aadamuhu intaasi ku dareen in labada nin ay ahaayeen muwaadiniin reer baxrayna kuwaasoo sannadkii hore lagu helay dembiyo argagixiso
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac haatana balaan ku wada nasan oo heestan xayaad iyo codkii xasan aadan sabatar idaacaddeennuna waa naga intaasi nabadgeli